على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه وجاز أن يقدم المستثنى وشرط أيضا لظهور المعنى ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير ثم الكتاب بالكتاب خصص وسنة بسنة تخصص وخصص بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكن صوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما كما ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والظهر من النساء بسم الله الرحمن الرحيم تخصيص كام مخصصات كيبان كسو جرني مركاين waxaana uu inoo soo sheegay mukhasisaadku ama waxyaalahan takhsiiska keena ama takhsiiska ku xasilaya inay laba u kala baxaan wax kuwa mutasila iyo kuwa munfasil mid mutasila iyo mid munfasila mutasilkuna waa ka kalaamkan dee laba khaas yeelaya caamka ayuu la socdo oonu goonina isagu uma dee looguma dhawaaqi kara ama gooni isuma taagaya isaguunbaaba kuba xidhan yahay mufasilkuna waan arki doonaa insha allah laakiin kii mutasilkaba inoo socday bal markaa iyagiina waxaan aragnay inuu saddex inooga sheegay bal kitaabkeenu inta ku sugan waa shardigii iyo wasfigii iyo istinihii bal istinaa waxoogaa hada loo ziyaada leh intii bal shuruudiisa iyo waxyaalihii istinaa ku tacalluqsanabuu abiyaadan shanta ah ee halkan inooguba suganna ayuu imika sheekhu kaga hadlayaa wuxuu yidhi waxaddu listihnaai istihnaa xaddiisu waa tacriifkiiba alistihnaa maa kii weeye kharaja uu baxayo bihi istihnaa dee waa isaga uu ku baxayo min alkalaami hadalkii uu kaga baxayo bacdumaa kii barhkii ama in daraja galay fiihi kalaamkaa hore kaba mid ahaayee hoos galay ee qeyb ka mida ahaa istinahan dee shardiguna waxa weeye ilaa ama khawaadkeedii mid ka mida in la isticmaalaye bal taa uu kaga baxayo oo haddaan dee istinahani jirinna hadalkaa hore unuu qeyb ka mida ahaan la kaas baa la yidhaahaa isaga istina lagu magacaaba oo waxa weeyaan bal maalan haddii aan idhaahno xadara dalabatu ilaa caliyan maalan cali waa mustanihii adalabatuna mustanaa minhugii weeye ilaana waa adaadii istinaha bal markaa kinta loo jeedana waa taa ilaa iyo wax lamida meesha wax hadal hore lagaba soo saarayo dabacali isagu dee wuxuu ka mid yihiin dalabadan buu kaba mid yahay cibaaradan aan isticmaalnay ama istinahan aan laba nime ilaa ayaa xukumkii dalabadaasi ay lahaayeenu inay wada joogaan ay wada xaadireena ka saaray haddaan istinahani dhicinna cali ka midunbuu ahaan lahayo dadka iyaguna la leeya way yimaadeenunbuu kuba jiri lahaa bal markaa in kuwaasunbuu kaba mid ahaan lahaa waxa xukumkan ka saaray eenu uga mid noqon ama waxaan la sheegay ee xuduurkiya waa istifnahan kaas baa bal tacriifkiisu yahay wa sharduhu shardigiisuna waxa weeye buuhi waa istinihii an laa yuraa inaadan la arag waa mustanahani munfasilan xaal yahay mid soocan oo kaba soocan hadalkii hore ee dee wax laga soo reebayay ka gooni oo ka soocan waa inaan la arag oo uu sijeedadu uu mutasil yahay uu la xidhiidhsado mar dhawaaqooda uu wada noqdo ama mar dambe inta la aamuso muddo laga jeesto hadal kale lagu hadlo aan isagii istifnii lalaba imane hadalkii hore uu la xidhiidhsan yahay walam yakun aanu ahaaninna mustaqriqan mid qarqina dhammaysanaya weeyoon waxba ka reeb ahayn limaa khalaa wixii tegay oo wixii tegay ee ka horeeyay isagu mustahnaa minhugii buu ahaa haddaba istinaani dee wixii hadalkii ama kaas qayb kaba mida unbaa laga saarayaa xukumkii mustahnaa minhugu lahaa lagaba saarayaae isagii oo dhan oo lasoo wadib haddana loo sheegayo maaha haddaba waxaa hore ee hortii la sheegay mustahnaa minhuga ahaana waa inaanu dhammaysanahayn oonu qarqinahayn oo dee wax uu ka teg wax dee qayb ka mida un waxaan lasoo reebaya ay noqoto wanudqu weli shuruuddii buu wadaayo waxaa kaloo shardi ah annudqu dhawaaq lagu dhawaaqo mustanahan ama dee waxaan lasoo reebayo lagu dhawaaqo oo ruuxa dee isagu istinahan laba imanaya uu ku dhawaaqo maca ismaaci man shakhsi maqashiintii iyadoy la jirta dhawaaqaas biqurbihi kan mustaniga ah ama istinaa laba imanaya shakhsiga ah agtiisa ciddii ku sugnayd dee iyadoo maqashiin la maqashiya ay taa la jirayso wa qastuhu waxaa kaloo iyadna shardigii ah qastuhu qasadkiisa loo qasto oo waxa weeyaan ninkani dee uu markaro niyeeyo oo u qasta istinahan min qabli nudqihi waa kan isagu istinaa laba imanaya damiirka nudqihi ku jira mudaaf ilayhgii waa iska shaqsigaasu laamayaa waa dhawaaqiisan uu ku dhawaaqayo istinaha horteedba inuu usii qasto bihi bilistinaa ama bilmustamustahan dee uu saaray ama istinaa inuuba sii qastaa taasna shardi weeye labada beydee kale wax kaloo shuruudii ka baxsan buu inoo tilmaamayaan beydka horena tacriifkiisi buu inoogu sheegayo isagu waa dee macnihiisu waa cad yahay waana halkii uu aynu kala soo aragnay kitaabkii hore nathriga ahaa walistinaau ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi lkalaam cibaaradii taa ahayd ayuu xaduhu beydkaa uu ku markaa nadmiyey halkan shuruudda uu leeyahay istinuhu si guud buu inooguba sheegay iyadoo welibana ay maanta la socoto kitaabkii hore uu nadminayay waxaan kuba sugnayn uu maanta inoo raaciyo dee kitaabkeenan ila dheeryahay shardiga horta hore wuxuu kaba dhigay inuu hadalkan waxa weeye uu adugu aanu dhiin bal mustanuhu aanu ka go-in oonu ka soocmin mustafaaminigiiyo sheegitaankiisii hadal wada socda oo sidaa cibaarada horen yidhi xadara dalabatu ilaa caliyan ee mar wada dhacaya inhayiinoo xidhiidhsan ee hadday dhacdo intuu waxa weeyaan mustanihii ama mustanaaminigii uu sheegay dabadeedna uu mar dambe iyadoo wax u aamusay ee kala gooyay wax daruura keentay anaynsa neefsi u neefsada iyo hindhisa iyo qufac iyo waxyaalahaas umuuruhu ay iskaba caadiyeen mar dambe inuu istinii ka daba keeno iyada ta hadalkaasi laaqi buu noqonaya hadday axkaama kaba ratimi jireenna axkaama halkan kama ratimayaane hadalkii horunbaaba hadal dhan noqonaya oo bal maalan hadduu yidhaaho bal maal lii mee lifulaanin calaya alfu faranka baabuudhi hebel wuxuu igu leeyahay kun faran buu yidhi haddii bal markaa uu iska aamusay waa ka jeesto hadalkii hadal go-ay buu noqday ama hadal ajnabi ha soo galo ama aamus dheeri ha soo galee mar dambe ayaanbaabuu yidhi ilaa miatan boqol mooyaane ee taasi wax kasoo qaad ma yeelanayso hadal laaqiyana weeye shardigii isifihii ahaa inaanu munfasil noqon ama uu mutasil noqday xidhiidhsadaana meeshii uu kaba baxay marka iqraarkiisii hore uu qirtay kun faran oo dee dhan ayuunbaa ah waxaa meesha imanaya waxa lagula xisaabtamayo ee hadalkan dambe ictibaar ma yeelanayo ictibaar hadal laaqiyuu noqonaya bal laakiin haddii dee tanafus iyo waxyaalo iyo sagta tanafus ama sucaal ama cudaas iyo waxyaalahaasi iyagu dhib ma laha ee laakiin hadal ama ajnabi oo soo kala dhex galay ama isagoo dee muddo istu iska aamustaan mar damboon hadalkan soo raaciyey iyada taa istifnataa lama odhanayo oo waa hadal iska laaqi unbuu noqonaya hadday axkaami sidan oo kale kaba ratimaysayna waxa weeye axkaami kaba ratimaysayna dee ictibaar ma yeelanayo kolley waxaa jirta dee kutubta tafsiirka iyo ama axaadiis ama waxyaala laguba arkaa iyagoo markay meelahan kaba hadlayaan soo naqliya ibnu cabaas iyo dee balqamo qolooyin salafkii kaba mida iyadoo muddaba kaba dambaysay istifnahu inuu iska ansaxayo barhkood bil ha yidhaaheen barhkood intii majliska la joogay haba yidhaaheen barhkood haba yidhaaheen sanad oo kale laakiin waxaa dhici karta umuurahaas bacda salaf lagaba soo naqliyey inay bal maalan malaa ay tahay uun dee kol haddii istifnihii walaa taqulana lishayin inii faacilun dalika qadan ilaa an yashaa allahu oo kale nooc sidaasa mashiicadu kolkol dee mashiicada haddaa tilaha waxaas iyo waxaasaa jira ilaa an insha allahu oo kale nooc istifna weeye waana nooc bal maalan hadalkii hore laguma qaydayo kollay ina hadalkii hore taasi hadduu imaka yidhaaho waxaasaan yeelaya insha allahu waa tacliiqna ay tahay tacliiqaasi hadalkii hore waa joojinaya xukunkiibuu kaba joojinaya bal noocaasoo kale hadduu ruuxu iloobo si uu dee carabkiisii uu u tacawudo waxaan layna farayaa insha allahu in lalaba yimaado taas inuu balraaciyo inay ujeedadood noqoto mooye laakiin xukum iyo waxyaala axkaam inay kaba ratimanta halkan kolley waana shay yar baciide laakiin aqwaashaasaa jirta kolley qisooyin ladiif oo culimmadu soo naqliyaana way jiraan kaba mid tahay qiso qara uu soo naqliyo ha qurdubi oo kale tafsiirkiisa iyo sheekh abilfadl maraaqi la odhanayay oo mala maraaqa waa dhulkan mala adrabiijaan iyo in kaba shiraysaa jiidaasay ahayd meesha degaankiisu ahaa yaa wuxuu joogay buu idhahaa baqdaad buu joogay oo mudduu joogay malaa waraaqaha uga yimaada xaggii reeriina cilmiguu baranayay dee baqdaadna waa baqdaad markaas markaasoo cilmiguu baranayo waraaqaha u yimaado dhanna meel buu iskaga ridayo muu furahayn wuxuu ka baqanayay waxbarashadan inay ka kala ridaan umuuro oo wararkan uu imanaya reeri ugaba imanaya hadhow dee inuu haddii war dhib laba uu yahay wax ka aqrisan kari waayo meeshii kaba tago muu furi jirin markuu mustawa gaadhay fiicanoo ilaa shan sadoodna uu beledkaa joogay dee cilmiga kooba camiraa daartii cilmiga ahayd ayuu markii dambe waraaqii furay oo wuxuu ku arkay waxyaalaha hadduu markii uu furo dee aanu aqoonta uu yeeshay aanu yeeshay buu meesha kaba tegi laha reeri kuwa noqon lahaa adigo alxaasil qisadu se u dhacaysaba waxay ahayd inuu markii dambe wuxuu noqday alaabtiisii buu xidhxidhay wuxuu doonay inuu wadankiisii ku noqdo oona dee macaalimo maanta marka uu kuwa noqonayo dee waqtigaa hore inay wasaa'il kale may jirin awrtii iyo waxyaalihii adigu la kiraysan jiray dawaabtii ahayd buu nin ka kiraystay alaabtiisiibuu ku rartayoo iyagoo alaabtiiba u raran tahay buu ku baydhay qoladan furanka iyo waxaa iibisa fami markuu kuwa baydhay oo uu isyidhi wax ka iibso oo uu iibsanaya waa jidka wixii uu kusii marlaa buu sii iibsanaya ayuu maqlay oo laba nin oo qoladan uu wax ka iibsanayay furankiiya waxaa iibinayso midkood ku leeyahay in shalayto waa cidkii baan ninkii dee dadka wacdayaan hadal ka maqlayo ilaa xalayto kamaan seexan oo aban la yaabanaayo wuxuu yidhi ibnu cabaas baa leh haddii aad tilaahid dee muddo dabadeed insha allahu aad tilaahid dhaartaadii aad dhaaratay oo kale iyo waxyaalihii way baaba-ayaan oo dee mashiicadaasaa kuu xidhaysa ama tacliiq kuba noqonayso taa muddo dabadeedba markaasaa wuxuu yidhi haddii arrinku taa yahay dee ilaahayba nebi ayuub waa kii dhaartay ee ku dhaartay haweenadiisii inuu baldee boqol wax ku dhufto markaa si dee dhaartii ay u furfuranto oo kale uunoo dhaartii xalli dhaareed ayaa ilaahay amray inuu dadkii ama majmuucadee ulaha yaryara intoo laysku qabtay uu qaado inuu kuba dhufto oo taasoo haddii bal arintu ay tan tahay sifo uu waxtarayay mar dambe ilahay baaba odhan laha nebi ayuubbuu ku odhan lahaa qul insha allah insha allah u dhow taasi way kaa furfurmay ninkii baa la yaabay raggani fikirkan uu leeyahy waa ninki khubs iibinaya oo saasa oo haddana masale caynkaasa iyo aada u daqiiqa kaba fikirayo markaasuu yidhi beled xataa kuwiisii faamiyiinta ahaa waa ujeedadu kimisi waxaa iiminaya ma furinka iiminaya ay darajada cilmiga ayiin waxaan maraaqa ku doorsada ma aho ninkiiba dhowr waxaan ku siiye qaado alaabtayda unidhi halkiibu iska joogayo siba beledkii baanu kuma dhintay bal muhimku waxa weeyaan waxa shardigu yahay hadalku inuu xidhisaan sidii hadalku isugu xidhmo oo dee uu xukun keliya wada yeesha ama hadal kala go-ay iyada taas sifada oo hadalkii dam hore un laga dabageeyey iyadu markaa ma noqonayo taasi waa mid arrinta kale uu inoo sheegaya waxa weeyaan sifaha waxaa loolaba yimaada ee hadalkaa hore wax ka mid ahaa in lagaga soo saaro ee hadalkii hore oo dhanba in lagu wada buriyo taa ujeedadiisu ma aha oo bal maalan haddaan idhaaho saas mithaalkii hore lahu lifulaanin calaya alfu farankin ilaa hamsa miatin maalan ama wax ka yar ama wax ka badan intuba way ansaxaysaaye ee wacaadi hadalkina wada socdo intan uu qirtay wuxuu noqonayaa shantii boqol ama kolba intii dee istihani wixii uu keenay buu noqonayaa se laakiin hadduu yidhaaho lifulaanin calaya alfu farankin ilaa alfan eeg kun faran buu igu leeyahay kun mooyaane deetana eeg hadalkii hore oo dhan baa wixii hore ee mustanaa minigii waxba kamuu tegin mustanuu wuxuu ka soo reebay ma jirta waa dhammaantii iyada taasna hadal laqwiyay noqonaysaa iqraarkuna wuxuu noqonayaa un wixii hore uu qirtay kana wax kasoo qaad ma yeelanayo markaa shardigu waxa hore ee mustanaa minuga waa in wax hadhayaa jiraan adugu wax hadhayaa waa inay jiraan ka hadhaya haba yaraade walow bacd alculamaa aynu soo aragnay inay waxa yar diidaan haba yaraadee wax hadhayaa un waa inay jiraan eenu kani noqon taasna waa shardiga shardi saddexaad oo beydka eeg wa nudqu maca ismaacin beydkaa hore umaynaan soo arag markaa waxaa kaluu leeyahay shardigu dee niyo isifay uu ruuxu niyeeyo uun ictibaar ma yeelanayso oo ruuxba imaka hadduu haweenaydiisii dalaaqee niyeeyo qalbiga uun ku qabto ilaa uu ku dhawaaqo dee taasi dalaaq ma noqoto bal markaa maxay noqonaysaa waa inuu horta mustanaa minhu hogaamiye mustanihii ku dhawaaqo waa mid dhawaaqiina weliba wuxuu leeyahay waa inuu dhawaaq ciddii ku dhoweydee agtiisa ahayd marka umuuru ay caadi yihiin ay ka maqli lahayd oo uu maqashiiyo ee bal taas bay noqon ee haddii aan dhawaaq jirin oo waxa weeyaan aanu dhawaaqinba iyada tanna istifahni laaqi buu noqonayaa oo hadalkii hore dhacay uun ayuun baabay noqon ee mustanaa minhugiina waxba lagama soo reebin baabay noqonaysaa de asalaana waxyaalaha qaarkood in ama sida qiraadan salaada oo kale iyo umuurahaasoo dhan inay dihnigoo lagu dareeriya ayama noqotee dhawaaqan lagu dhawaaqaya ayay noqotaa ama dee in meeshii nudqi koley qiraadii iyo waxyaalahaasoo laba shardiya tanna waa taas adigu waa nudqi maca ismaac imaam biqurbi arrinta kale uu shadriga ku sheegaya waxa weeyaan markan uu waxaan hadalkan laba imanayo niyadiisa waa inay ku jirto niyeeyo adugu bal hadalkii intaanu dhammayn inuu dee wax ka soo reebayo dee isagoo markii hore yidhi un haddana wax dambo kuba soo dhacay marka hadalkii hore dhammaaday walow taasi si ay inoogu muuqato ay adkaanayso waayo wax qalbi kuba sugan ruuxiina lama ogaan karo waxay niyadiisu ahayde bal kolleyna waxaan filayaana inta hore inagaga filan kalaamku inuu mutasil yahay inaanu mustaqriq ahayn dee inuu maalan dhawaaqna jiro intaasi laakiin niyo uu niyeeyo intaan kalaamkii dhammaan ama qaybtiisii hore dhammaan inuu istifnaa iyo wax soo reebayo dee si loo ogaado adaga laakiin shaksiga isaga naftiisa ayaa hadduu istifnaa laba imanayo waa inay ujeedadaasna jirto adigu wuxuu ku talagalay waa inay tahy wuxuu u qastay waa inay tahy intaas buu ku sheegay bal labadan bayd oo kollay dee kalaamkooduna meelo qaarkood iska yar badnaan karo khilaafna meelo qaarkood iska yar jiri karo marka wuxuu uhi xabdu listinaa istinaa xadiidu maa lafdi weeye ama wax weeye kharaja uu baxayo oo bihi isaga uu ku baxayo min alkalaami hadalkii dee waxa weeyaan markaa la sheegayna uu kaga baxayo bacdumaa kii bacdigii in daraja galay fiihi isaga dhexdiisa galay oo de waa kalaamkaa saabiqee ka horeeyey weeye istifahan ka horeeyey markaas wixii gelayee kaba mid ahaa qayb ka mid ay kaba baxayso wa sharduhu shardigiisuna allah yuraa inaan la arag weeye munfasilan xaaliyo isagoo soocan walam yakun aw macnaa ujeedadu inuu mutasil noqdo waa shardi kaasi infisaalka taasuu wadaa infisaal la-aante walam yakun aanu ahaanin mustaqriqan mid dhammaysanaya limaa khalaa wixii tegay ee ka horeeye mustathaaminuga ahaa mustathaani waa inaanu dhammaysanahayno qarqinayna wuxuu reebaya ay jiraan wanudqu waxaa kaloo shardigiia nudqu dhawaaq lagu dhawaaqo isagan waa istihii laguma dhawaaqo maca ismaaci man shaqsi maqashiintii iyadoy la jirto biqurbihi ruuxan markaa istihnaa laba imanaya agtiisa kuma sugnaa oo uu kaba maqli kara caadi ahaan waqasduhu waxaa kaloo shardigu yahay qasduhu waa shaqsigan istihnaa laba imanayo qasadkiisa uu qasto dee marka horeba inuu hadalka wax ka soo reebayo min qabli nudqihi dhawaaqiisan uu ku dhawaaqayaba horteed intaanu cibaaradii istihnaa soo gaadhin waa inuu niyeysan yahay oo uu sii qasto hadalka inuu wax ka soo reebayo min qabli nudqihi bihi bilistihnaai way istihnaa intaanu kuba dhawaaqin horteed waa inuu kusii talagalo uu sii niyeeyo walaslu asalku fiihi mustathahan fiigiisa waxa weeye ana mustathnaahu waa waxan dee lasoo reebayee mustathnaa'ihi min jinsihi inuu kii mustathaa minhugaa jinsigee laga soo reebayay jinsigiisa inuu kaba mid yahay baa asala wajaasa waxaana bannaan min siwaahu alistithnaau min siwa ljinsi waxaan jinsigii ahayn in wax laga soo reebaana way bannaan tahay wajaasa waxaa kaloo bannaan an yuqadama in la horreysiiyo almustathnaa mustathnihii mustathaa minuga lagaba horreysiiya kol haddii macnuu cad yahay oo la fahmayo wa shardu ay wakadaalika saasoo kale waxa ay bannaan tahay in la horreysiiyo mashruudkii lagaba horreysiiyo ashardu shardigii ayda noqode waa liduhuuri lmacnaa macnaha muuqashadiisa oo dee macnihii baa iskaba kol haddii macnuhu daahir yahay waadix yahay haddii la horreysiiyo oo dee si ay marka hore badnaan jirtay laga bedelo iyadna way badnaantahay shardiga ee istinaaba beydka hore muxuu inoogu sheegayaa istinahu kole labay u kala qaadaan oo istina mutasila iyo istina munqadica dee marka naxo la joogaba in haddii waxaan lasoo reebay oo kan laga soo reebay noociisa yahay oo dee isagii ka mid yahay iyada markaa istina mutasil ba yidhaahno waa ka asalka waa ka istina xaqiiqiyana ah kani waa istifaan sawri unbuu noqonayaa xaqiiqina ah waana dee ka asalkaa taasba weeye oo cibaaradii hore xadara dalabatu ilaa caliyan dee cali dalabadii unbuu kaba mid ahaa istifaas baa mutasil laydhaa marka kaas baa istifna taasa u asala inuu mustathahu qayb ka mida yahay mustathaa minuga ama noociisiiyo jinsigiisa yahay laakiin maxaa iskaba bannaan haddii imaka mustathahu aanu kaa qayb ka mida ahayn noociisa ahayn jinsigiisa ahayn bal calaaqo kale iyo wax kale una kaba dhaxeeyeen taasna way bannaan tahay oo istifaha munqadic bay dhahaan markuu tafsiirka umuuro istifaha inqidaac uu kuba sugan yahay ay soo naqliyaana culimada tafsiirku waa kuwan ilaada waxay ka dhigaan bimacnaa laakiin ilaada macnaheedii kuma daayaan laakiin bay ku fasiraan oo dee tafsiirka inooguma fasiran bal markaa in taasoo kale iyaduna waa wax iska bannaan walow dee istifihii dhabtaa aanu kaasi ahayn laakiin halkana kolley calaaqa kaba dhaxayso oo dee kutubta naxawed misaaladoodii ay la iman jireen oo kale hadday yidhaahaan dee jaa alqowmu markaasoo cibaaradoodii ila alxamiira oo kale dadkii way yimaadeen dameerihii uu mooye xamiirku ama dameeruhu dee qowmkii ka mid maaha nooc ka mida maaha jinsigoodii maaha waa wax kale walo dee la odhan karo waa dawaabtii ay ku imanayeenoo xaggaasaa tawahamkan bal imanka iyo dee sooreerkana keenay inay dee iyaga iyo wixii ay wateen baa wada yimi markaa macnuhu noqonayo ama iyagiyo wixii ay dee gaadiid ahaan u ahaan laway kala hadheen markaa macnuhu noqonayo bal markaa in haddii wax aan mustathnihii aanu jinsigan mustathnaa minhuga ahayn iyadana soo reeb waa noqonayaa dee daahirba ha ahaado suuro un haba ahaado kii xaqiiqiga ahayd iyaanu noqonin waana istifnaa ay munqadaca ay dhahaan waana istifnaha ay dee meelo qaarkood ilaada bimacnaa laakiin laguma fasiro bal intaas buu beydka hore kuba sheegay amaa beydka dambe beydka dambe wuxuu leeyahay un dee maxaa caadi ah in istithnaa marka mustathnaahu uu dambeeyo mustathnaa minuguna uu horeeyo laakiin maxaa bannaan adaaddii istithnaha iyo mustaniga lafdigiisii in lagaba horeysiiyo mustafaaminhigii lagaba horeysiiyo taas kol haddii dee macnuu waadix yahay oo kale wamaaliya ilaa aala axmada shiicatun wamaaliya ilaa madhab alxaqi madhabu asalka kalaamku muxuu ahaa wamaaliya shiicatun ilaa aala axmed oo kale ama wamaa liya madhabun dee waa ilaa madhab alxaqi ama ilaa madhab lxaq bal laakiin maxay noqotay mustanihii iyo aadaadii baa la horeysiiyo kalaamkii ama mustanihii iyo minhigii kaba horeeya macnaha loo jeedaana waa macnaha cadna waa macnihii hore un bal markaa taasna waa shay iska jaa-isa oo waa wax iska bannaan weeye taasi waxaa kaloo iyadna uu soo raaciya halkan shardiga waxa bal walow xagga wujuudka maaha wax kan dhawaaqa iyo marka la eega siyaaqa kalaamka ee mashruudka inta la sheego ayaa shardigana marka dambe laba sheegaa oo shardigana laba sheegaa laakiin maxaa kaloo bannaan in shardigii uu horeeyo oo mashruudkiina uu dambeeyo taasi kol haddii dee macnihii uu daahir yahay oo bal maalan haddaan idhaahno waxa weeye oo taasoo aan idhaahno in jaa-aka dalabatu fa akrimhum dadkaa iyagu dalabadaee cilmiga dalbaya hadday ku yimaadaan karaame iyo maamuus aan idhaahno imakeeg waa shardi baa meeshii jira shardigii waan horeysiiyey oo waxa weeyaan waxaa in jaa-aka dalabo iyo akrimhum xukunkiiyo waa kuwan dambeeyaba marka taasi kolley waa siyaaqan u jeedo laakiin maxaa iska bannaan lahaa ada akrimi dalabata in jaa-uuka maalan dalabada karaame in jaa-uuka taasi waa siyaaqii caadiga ahayd bayd walow xagga wujuudka iyada siyaaqan kale de uu yahay oo shardigaa kolley wujuudka horeeya markaasaa mashruudku yimaada marka shardiga la helaa mashruudkii la helayahay laakiin hadalka siyaaqa ayuu leeyahay inaan shardiga horreysiina iyo inaan dambaysiinaa labadiiba dee waa shay iska jaayiso macnuhu cadiya intaas weeye intanuu halkan inooguba sheegaya kolleyna kitaabkii hore waxaan kusoo aragnay walaslu asalku fiihi ay fi lmustathnaa ama fi listithnaa'i ana mustanaahu mustanihiisu waa waxan dee isaga laga soo reebaya mustanaa minhuga laga soo reebay qayb ka midoo la saaray oo ilaa iyo wax lamida lagu saaray ahi min jinsihi waa noociisa ama jinsigiisa inuu kabdiyo isagoo qayb ka mida yahay taas baa asal ah wajaasa waxaana bannaan min siwaahu waxaan isaga ahayn oon jinsigiisii ahaynba in lasoo reeba oo laga soo reeba mustanaa minhugii way bannaan tahay waa istifhiim munqadac aha wajaasa waxaa bannaan an yuqadama in la horreysiiyo almustathnaa mustafhiin la horreysiiyo way bannaantahay washardu ay wajaasa waxaa kaloo bannaan ashardu ama wakadalika saasoo kale in la horreysiyaa bannaan ashardu shardigii aydan liduhuuri macnaa waa macnaha dee kollay muuqashadiisa uu yahay mid muuqanaya oo dee macnihi waa waadixun haddaan horreysiina iyo haddaan dambaysiinaba waa islaba mid bal waa umuuro bannaan buu leeyahy ujeedadu axkaamtiina isma bedelayso takhsiiskiina markaa waynay takhsiis baan kuma jirnay haddii aan mustanaha horreysiino oon mustanaa minugii kaba horreysiino waa mukhasiskii mutasilka waayo waxba takhsiisunbuu keeni ama takhsiiska waa ku xasi shardiga hadduu horeeyo ou mashruudkii kaba horeeyo dee maalan san wujuudkaba ugaba horeeyo iyaduna waa takhsiiskii waa keenayaayoo takhsiiskii iminka aan u jeednay halkan uu inoogu xasilaya in iminka waxaan luqo iyo umuuro kale kamaynaan hadlayne waa takhsiiska wixii kuba xasilaya marka waxaan leenahay amaha horeeya kana amaha dambeeye takhsiiskii waa inoo xasilaya wayuxmalu lmudlaqu mahmaa wujida cala ladii bilwasfi minhu quyida wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacaala wayuxmalu waa la xambaarayaa almudlaqu mudlaqii waa la xambaarayaa mahmaa wujida macnaa waa waqti kastoo ama xaalo kastoo la helaba oo lagu helo cala ladii kiibaa lagu xambaari quyida la qayday bilwasfi wasfi lagu qayday dee minhu isaga mudlaqan kaba midaa iska takmila minhudu fa mudlaqu taxriiri xoreyn aduqaraqaba la xoreeyo teedii la idlaaqay fi laymaani fii kafaarati laymaani ay dhaaraha kafaaradooda dee ah taas muqayadun mid la qayday weeye fi lqatli fii kafaarati lqatli qatliga kafaaradiisa biliimaani iimaan baa lagu qayday marka taasaa jirta fa yuxmalu markaas deeto fa yuxmalu waa la xambaarayaayo almutlaqu kaa la idlaaqay fi taxriiri xagga xoraynta qoraha la xoraynayo la idlaaqayn wax iimaana kuma qaydnayn cala ladii kiibaa lagu xambaarayaa qoyida la qayday fi takfiiri marka dee kafaara guudkan dee ay ama dhaar ha noqoto ama dihaar haba noqoto ama qatrigii ay kuma qaydnayd haba noqotee sheekhu halkan mutlaqii muqayadkii oo kollay dee waxa weeyaan labada caamkiiyo khaaska isshabahayaa buu inoo raaciyey isagoon markii horena abwaabtii usulfiqiga inooguba darin sifadna waa tan aan soo haynay inay mukhasisaadkan mutasilka ay kaba mid tahayna waan soo haynay waxaan qeydka keenayaana kolley waa wasfi ama sifo la socda labadan mutlaq ee meesha jiray mid ahaan laba socdo taas bay tahay oo ajaanibkaas buu iyagii isu raaciyo uga kulmiye tibuu kaba hadlaya mudlaqiyo muqayadkii horta waxa weeyaan un mutlaqi ujeedadu haddii ay yimaadaan uu soo arooro cibaaro ama lafdi isagu qaydlahoo wasfi lagu qayday adigu laba socdo aan hella haddana daliil kale oo dee isagii naftiisii ama dee wixii shabahayay isagoo mutlaqoon wasfigii lahayn uu kuba soo arooro bal taasoo kale midna waxaa lagu magacaabaya waa mutlaqi oo waxaa laga idlaaqay dee qeydka kan la socdaa lama socdo midna waa kan waxan dabran oo kale ee dee qeydkan laguba xidhay oo wasfi baa laba socda xaalku seebuu noqonayaa hadday dee xukunba ay wadaagsanayaan ama waxyaala kaba dhexeeyaan oo iyagii naftoodii ay meeshii kuba kulmaan nooc tacaarud baa jira sida caam iyo khaas markay meel kuba kulmaan oo kale sida loo kala horreysiinayo say aynu ugu wada camal falaynaa ama seebaa loo kala horreysiinayaa masalow taa weeye mutlaqan iyo muqayadkan markaa sheekhu kollay dee suuro keliya ayuunbaabu inoo dhigtay haddii aan yar suuraysano haddii balnasku isagoo qeydkaasuunle uu yimaadon wax kaleba aanay laba socon dee qeydkiin baan ugu camal falaynaa haddii uu naski yimaado isagoo mutlaqo wax qayda aan lahayn oon wax kalena aanu iman iyadna idlaaqiisibaa loogu camalfalayaa laakiin marka uu soo arooro kol isagoo mutlaqo kolna isagoo muqayada ayaa hadalkani horta imanaya iyo masaa-ishani ay imanayaan isagiina suurooyin buu yeelanayaa mar waxa weyaan labadan markaa mutlaqan iyo muqayadkan sababtooduna waa isla mid oo sabab keliya wada leeyihiin xukum keliyana way wada leeyihiin taas iyada khilaaf kama taagno mutlaq iyo muqayadka bayaan bay u yahay muqayadkani mutlaqi oo sibaa loogu wada camal falaya ka muqayadka ayaa xukumkii yeelanaya haddii wax ka dhexeeyaaba aanay jirin oo xukumna ma laha sabab xukumna kumay wadaags kumay kulmin sababna kumay kulmin kuwaasna dee mid kastaba goonidiisu waa shay gaaroo kan kale ka duwana siisaa loogu camalfalaya oo mid layskuma xambaarayo laakiin waxay laba suuray imaka halkani yimaadaan labada suuray imanayaan bal laba ayaa xukum keliya wadaagsanaya meye waxaweyaan sababtooduna ay kala duwan tahay waa suuro iyagoo sababtoodu ay mid tahay laakiin xukumkoodu uu kala duwan yahayna suuro labaad bay noqotaa waana labada masalaba khilaafkaa kaba taagan bayna ahlicilm tu inoo dhigtay bal amsilada inoo dhigtay maxay tahayba ilaahay subxaana watacaala qur-aanka saddex kafaaro ayaa uu inoogu sheegay oo inagu acmaal aan laba imanayna ka dhalanaya midi waa ruuxu hadduu ruux khada waayo cabdi qur-aanka kuma sugnee khada iyo si gafa u dilo ruux mumina uu uba dilo si khada ah taas waa midoo suuratu nisa ayay ku sugan tahayoo fa taxriiru raqabati mumina waa qoor baa la xorayn qoortaasna waa qoor mumina midna waa haddii dee ruuxu dhaarto dhaartiisii uu buriyo oonu dhowran iyada taasna dee kafaarada ka dhalanayso walow dee marka hore waxa ay tahay waa iyadana fa taxriiru raqaba laakiin iimaan lama socono qoor in la xoreeyo arinta saddexaad waa dihaarkii qur-aanka inta ku sugan baan sheegaya waayo waxaan filayaa sunnahana waxay noo soo raacaysa kafaaradii jimaaca ee ramadaan soomka lagu buriyeen bal waxa weeyaan dihaarkii oo kale iyaduna waxaa haddii dee ninka waaweynadiisii ka dilaartamo fa taxriiru raqabati min qabli an yatamaasa iyadana mutlaq bay ahayd oo raqaba in la xoreeyo midi maxay keenayaa nas uu keenayaa qoorta la xoreynaya qoor mumina inay noqoto hadday gaalo noqoto kaama gudayso midna maxay keenaysaa haddii ama gaal ha noqdo ama waxaw muslim haba noqde kol haddii addoon la xoreeyey kafaaradii inay kaa gudmayso markaa gees haddaan ka eegno xukumkii waxa weeyaan waa mid oo de waa kafaaro waa tan laakiin asbaabihii ay ku imanayeen baa kala duwan xukm way wadaagsanayaan oo xukmku de waa takfiirkan uun ama kafaaradan laakiin sababtii baa kala duwan oo mid sababteedu waa qatli mid sababteedu waa dhaar mid sababteedu waa dihaar taasoo kale sabaa xukmku noqonaya halkan iminka shaaficiyada iyo xanaabilada oo kale waana san kitaabkeenu inooguma sugan way isku xambaarayaanoo kol haddii sabab keliya amee ay xukm keliya wada leeyihiin sababtii haba kala dunaatee mutlaqan waa la qaydayaayo qaydkan ku sugan kafaaradan qatligaa ta dihaarka iyo ta aymaantaba lagu qaydayaayo ruuxii waxa kafaaro u noqon karta uun raqabo mu'mina balkaasi waa masalo kollay khilaaf waa jiraya xanafiya halkan waayo usushoodan hore ay ku yar kala duwan halkan arrinta labaad waxa weeyaan meeshii xukumkii way ku kala duwan yihiin laakiin sababtii baa mid ah taasi waxaaba ay tahay bal weysadii aan ka soo qaadno ilaahay muxuu ihi faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi arrinku muxuu ahaa sababtan keentay waa xadadkan dee ruuxa kuba yimi ee weyse la-aanta ah ayaa markuu weysaysanayay xukunkiina waa weysadii gacmii ila almaraafiq in la maydho maxaa kaloo tayamumkii ilaahay fatayamamuu saciid dayiman famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu ama dee labada aayadood midna minhu way la socotay midna lamay soconi adugu balgacmi iyagoo mudlaqa yimaadeen halkan sababtu waa mid keliya oo tanna waa xadad tanna waa xadad waayo in mid kastaba dee wayse la-aan baa ama wixan dee ayaa keentay mid laakiin xukmi way kala duwanyo midna waa tayamum midna waa weyso seebaa la yeelayaa oo kale haddii halkan kolley shaaficiyadu maraafiqday kuba qaydaanoo waaba isku xambaaraan kolley riwaayaan sanadkoodu iyoaanu xoog badnaaninbe dacfiha kuba sugnaadee ilal maraafiq in gacmaa la masaxayaa yimina way jiraan oo way dee soo arooreenba bal markaa riwaayaad yar tacadudayba bal taasi way jiraanoo iyagu way iskuba xambaaraan aimada kale iyagu waxaabay qowlkoodu yahay may kol haddii xukumkii uu kala duwayay iskuma xambaarayno ee gacmiina way qaydayiin markay weyse noqoto tayamumkase ma qaydno oo dee waatan xadiidkii camaarda muxuuna ahaa ee saxiixayn kuba sugnaa ilaa labada kafun in la masaxayo ee wax ka intaa lagu kaaftoomayo taas baabay ahayd oo dee xadiidkaasna daahirkooda waa ama qowlkoodu xoogaynayay meye layskuma xambaaraya bal taasna way jirtaa oo marka halkan suuradu maxay noqotay iyadna waa taan leed sababtiibaa isku mid laakiin xukumkiibaa kala duwan bal imika laakiin tan uu inoo dhigtay sababtii way kala duwantahay laakiin xukumku waa mid haddii sabab iyo xukum ay wadaagsadaan iyada khilaaf ma jire waa laysku wada xambaaraya baan nidhi haddii sababtii iyo xukumkiiba ay ku kala duwan yihiinna iyada layskuma xambaarayo ee waa labadaas sura inoo soo baxaysa waxaana la yaab leh imika dee kollay kutubtan cajaladaha laga rogay baana dhibteedu taa ka noqotaay kitaab sharaxana haysataan oo kale marka hore uu suuroynaya si fiican buu u suureeyaaye uu suuraynayeyna wuxuu kaba dhigay haddii dee sababtii ay mid tahay oo xukumkii uu kala duwan yahay saa weysadii iyo tayamumkii inaan laysku xambaarahayn marka dambe su-aalaha dalabadu ay yimaadeen waa ardayda iyo dee su-aalihii ka dambeeyenay cajalad buu ahaa kitaabkiiyo ma ahayn kitaabu caadi u qoray su-aalii baa meeshii jirtay casharkii markuu dhammaaday markaa dambe u talkhiisinaya iyaduu yihi noola talkhiisina wuxuu kaba cabiray sababtii kole day wadaagsanayaan xukumkii ha kuba kala dunaadeen saa weysada iyo maraafiqda oo kale waa laysku xambaaraya waana cibaaro ma laha safxay ama laba safxo dhadhow ay u dhaxayse bal muhimku khilaafkaasaa jira ee masaladna soloy suuradeedu taasay noqon marka wuxuu uhi wayuxmal waa la xambaarayaa almudlaqu mudlaqii waa la xambaarayaa mahmaa wujida macnaa waa de walow aan imaka idha xaalo kastaa fide si kastoo lagu hela lafdigan mahmaa kol dee waxay u timaadaa iyadoo dee zaman macnihiina le dee shardiye ah oo kale oo mahmaa tasurna zurka macnaa waqtiga soo siyaaratu baan kusoo siyaaranaya kalena waana cibaara imaka halkan aan dee yar laqba ahaan ku dhoway kol iyadoon macnahaasi laba socon oo kale oo dee waxa weyaan mahmaa ta'tina bihi min aayatin oo kale koley daahirka min aayatin bayaankiya waxa dhici karta inaan zaman halkaa lagu yar fasiri karin walow bacdigood ay kuma fasireen ama ayn waxa weeyaan mahmaa takun cinda mri'in min khaliiqatin oo kale oo taa macnaa in ay kuma fasireen beytkaas maalan zuhayr ibn abi sulma lahaa oo kale iyadoon in macnaheediiyo waxyaala lakaba dhigano taase laakiin imaka haddaan xataa waqti kastay taasi dhacdo fi ayi waqtin wujida suuray waa marka ay dee wax wadaagsanayaan bal ama sabab ay ku kulmeen ama xukum ay kuba kulmeen maaha had iyo goorbe wayuxmalu lmudlaqu mudlaqii waa la xambaarayaa mahmaa wujida waa macnaa xaalo kasta ama si kasta iyo goor kastoo laba helaba khaasatan markay dee sabab ama xukum ay wadaagsadeen cala aladii kii baa lagu xambaari quyida la qayday bilwasfi ee minhu mudlaqa ka mid a mid waa takmiil aan nidhi fa mutlaqu taxriiri xoraynta teediyo dee la idlaaqay kiisii laba idlaaqay fil aymaani fii kafaarati alaymaani marka la eego dhaarta ama waa jamcu yamiine kafaaradeeda kaas dee taxriirka mutlaqii muqayadun mid qaydan weeyo waxa lagu qayday fi lqatl fii kafaarati lqatli biliimaani oo halkana waa mutlaq halkana waa muqayad fayuxmalu markaa kol haddii dee taa ay tahay xukumkiina isku mid buu ahayo mid kasta waa kafaaro sababtunbaa kala dunayd keentay kafaaradan fayuxmalu waa la xambaarayaa almutlaqu fii taxriirkaa la idlaaqay xagga xoraynta qooraha la xoraynaya ahaaday calaladii kiibaa lagu xambaari quyida la qayday fi takfiiri takfiir markaa la qayday oo ah iimaan lagu qayday fi takfiir marka kafaarada gudashadeeda bal hadalkuna kolley waxaan filayaa waa cad yahay sharaxaa haystaana kolley waa yar badsinayaaba uma alkitaab bilkitaabi khasaso imaka halkan wuxuu noogaba bilaabaya mukhasisaadkii munfasilka ahaa kuwa horena waxa weeyaan dee waxay kaga duwan yihiin bal markaan xisigii iyo caqligii iyo waxaan iska saaraynaa wixii daliil takhsiisiyey weeyaane nas baa imanaya isagoo caama nas kale oo ka duwan oo gaara ayaa yimi isagoo dee kii isagu ay xukum ku kulmayaan laakiin khaas ah ama wax dee ki isagii kaba khaasan taas baa bal matalan keenaysa naskii khaaska ahaa inkii caamkaa lagu khaas yeelo waana laba nas bay kala yihin oo hadduu doon laba waqti kala yimi dee markaas laba meelood kuma kala suganboo aan wada socon taas buu inoo sheegayaa qaybaheedii oo wuxuu idhi uma khasasuu way khaas yeeleen alkitaaba kitaabka bilkitaabi kitaab bay ku khaas yeeleen wasunnatun sunnihiina tukhasasu waa la khaas yeelayaa bisunnatin sunno ayaa lagu khaas yeelayaa waa arrin labaad wakhasasuu way khaas yeeleen bisunnati axaadiida rasuulka iyo sunnihiisa way khaas yeeleenoo alkitaaba kitaabka cumuumkiisii bay ku khaas yeeleen wastacmil isticmaal adugu weeye cagsagu kaa cagsigii oo sunnihii caamka ahaa ama xadiidkii caamkaa waxaad ku khaas yeeshaa kitaab isagana ku khaas yeel oo markaa khaaskiiba qur-aankii noqonaya yakun wuxuu noqon isticmaalkaasi sawaaban ku sawaabo ayuu noqonoo waa masaladan hore cagsigeedii wadikru dikrigii waa qur-aankii walow dee xadiidkiina meeshii uu imanayo oo siuu kaba cabiray isaga kitaabkii hore nudqi buu halkan kaba cabiray nudqigana wuxuu ku fasiray qowlkii ilaah iyo qowlka rasuulke laakiin dikri waanzalnaa ilayka dikra litubayina linaasi ma nusila ilayhim dikrigu dee waxa weeyaan waa qur-aankii buu magacyadiisii kaba mid yahay wadikru dikrigii waa qur-aankii makhsuusun mid lagu khaas yeelaya weeye bilijmaaci ijmaac oo ijmaacina waxaa kaloo lagu khaas yeelayaa qur-aankii kol hadduu qur-aan khaas yeelayna xadiidna waa khaas yeeli karaa kamaa qad khusa si loogu khaas yeelay bilqiyaasi qiyaas loogu khaas yeelay oo macnaa dee xaaladaasi qur-aankii dikrigiiba ama qur-aankii waxaa lagu khaas yeelayaa ijmaaco taasi waa shay jaa-isa sida kale u bannaantee looguma khaas yeelay qad khusa bilqiyaasi qiyaas loogu khaas yeelay kullun mid kastoo minhumaa labadooda ka mid ah damiirkana waxaa jirta inuu aqrabu madkuur u laabmo dee wax inoogu dhownaana dikri iyo ijmaac buu ahaa maantana taas maahe waa sunnihii iyo dee adugu dikrigii qayb buu noqonaya dee dikriga ama kitaabkii labadaas weeye tuu jeeda ijmaacan iyo loomaba jeedo damiirku halkaasu u laabmaya kamaa qad khusa bilqiyaasi kullun mid kastoo minhumaa min alkitaabi wa sunnati sunnihii kaba mida balamtilada iyo umuuraha waa umuurahayna hore kitaabkii horena waana haysataan waxaa la arkaa kan shaarixana wuxuubuu idin dhigan waxaa adigu arintu ay tahay mukhasisaadkii mutasilka haddaan soo aragnay mukhasisaadkii munfasilkana dhowr bay noqonayaan matalan kitaab kitaab khaas yeelaya macnaa aayad qur-aan oo aayad kaloo qur-aan oo caam ahayd khaas yeelaysa taasi waa mid amtiladeedna waxaa kaba mid ah ilaahay wuxuu ihi walmutalaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quruub dumarkii la furay waxay dee ciddo tirsanayaan oy ka fadhiyayaan nikaax iyo waxyaalaha saddex qur-i marka lafdiga mudallaqaadna sidaan soo maray ashi aynu soo maray waa jamac ashina way kuba sugantahay waa markaa kullu mudalaqa inay xukumkaa leedahay weeye kolay takhsiisiya kuba yimo takhsiisyadii maxaa kaba mida wowlaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna kuwii uurka lahaa ajashoodu waa inay uurkii dejiyaan marka maxay noqotay aayadani kale ayaa khaas yeelaysa tan cumuumkeeda oo haweenaydii uurka lahayd ee la furay way ka baxaysaa oo iyadu markay dhasho ayuunbaabay cidda baxaysaa bal taa weeye de koley kuwii aan xaydba lahayn iyo waxyaalahaasna nas kala ka saaraya aan xayd isku arag ama xaydkii kaba tegeen bal taasi waa mid waxaa kaluu ina yidhi sunnada sunna waa lagu khaas yeelaya haddii xadiid yimaado caama xadiid kalena uu yimaado mowduuciisiiyo xukunkiisii ku yimaada isagoo khaasa dee xadiidkan baa khaas yeelaya kii caamkaase xadiidkii saxiixayn fii maa saqati sama waalcushur wixii biyo sama roob ku baxay toban marka dee sekadiisii waxay noqon toban meelood marka loo qaybiyo wixii soo baxay meel ahaan taasba wey marka laakiin maadu waa alfaadii cumuumkaynu ku soo marray waatii aynu soo marray maalintii dhoweyd marka maxay keenaya wax yar iyo wax badanba haddii ninkii toban kiilo u baxeen iyo hadday toban jawaan u baxeenba laftiga ma dee waa wax roob ku baxay oo dee maalan sakadaa laga doonayo maxaa isagana jira xadiid saxiixayn laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan awrar ama shan wasqi wixii ka yar saka kama waajibayso marka bal maadan cumuumkeedii wixii hoos yimi oo ahaa wixii shan wasqi ka yar xadiidkanaa saaray oo khaas yeelaya markaasuu nasna khaas yeeshay taasi noqon maxaa kaloo loo khaas yeelaya xadiid caama oo me waxa weeyaan me aayad qur-aan oo cumuum lahayd baa xadiid khaas yeelaya taasna way bannaantay walow aanay isku rutbo ahayn xagga marka la eego dee waxa weeyaan waa qur-aan iyo xadiid xataa qur-aankee dee walow laakiin dee haddana mid kasta waa waxyi ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa wax kaba yimi marka xadiidkii waa khaas yeelaya aayadda qur-aanka ayadoo yuusikum llahu fii awlaadikum lidakari mitlu xaqdi lunsayeyn awlaadu iyadna waa mufrad mudaaf ah kitaabkii aanay matiga inoogula sugnayn shalay xoran kuba soo aragnay cumuumbu way keeni marka waa caruurtiina oo dhan dee marka ayna dhexlayaan saasay kuba dhexlayaan xadiidkii allah yariu lmuslimu lkaafira wala lkaafiru lmuslima haddii weladki kaafir yahay ama laba diinood ay kala noqdaan dee nas xadiidka muxuu keenaya inaanay isdhexlayn aayaddana cumuumkeedii way ku jiraan marka xadiidkii baa khaas yeelay aayaddii amiladu kolley waa amila aynu sooba aragnay inta kalema sii wadwadayo waqtiga ay u kooban ee bal markaa waxa ay tahay uun aayaddii qur-aankayd aayad qur-aana lagu khaas yeelaya way bannaantay taasi waa mid sunno iyadna sunno waa lagu khaas yeelayaa maxaa kaloo iyadna jira aayadii qur-aankahayd ee caamkahayd xadiid waa khaas yeeli karaa taa cagsigeed oo aayad qur-aan oo maalan xadiid caama inay aayad qur-aani khaas yeesho dee amhilana way jirta ayaanay badnaaninba bal markaa taas arinta shanaad ee halkan inoogu sheegay ama iyo labada ugu dambeeyana waa ijmaacii ayaa khaas yeelaya qur-aankii iyo xadiidkii amhiladiisana horeynu kitaabkii hore ugu saarin dhab ahaanna waxaa khaas yeelay dee ijmaaca naftiisa maahae waa daliilka ijmaacaas yaan laynooba soo naqlininba kaas buu noqonaya waayo ijmaacaynay rasuulka ilaahay wafaadkii dabadeed waxyigii u joogsaday dabadeed buu imanaya waqtigoodii muu imane ee waa daliilkan kale keenay ijmaaca kaas baa takhsiis kale bal maalan waxaa kaloo jirta qiyaas sida qiyaaskii amada iyo adoontii loo kala qiyaas qaadanaya ama adoonkiiyo loo kala qiyaas qaatay in amtiladiisa kutubta idinkuba sugantay shuraaxda isaguna waa khaas yeelayaayo nas qur-aan oo caama ama xadiid caama ayuu khaas yeelaya intaasi way ujeedadu way bannaantahay in qiyaasna khaas yeelo oo lagu khaas yeela lakiin qiyaaska maxaa jira qiyaasku dee inay masaladan hadday qiyaasba noqoto inooguma sugnaato ino wax ku khaas yeelayno qiyaas iskama yimaado asal la-aan asal buu leeyahay nas baa jira uu isna ictimaadsanayo masaladan kale looga qiyaas qaadanayo daliilkeedii baa ficlan markaa ah ka wax khaas yeelaye oo bal adigu labadan dee waxaa dhici karta inaanay daahirkooda u noqoninbe bal taas buu umuurahaas inoo sheego oo wuxuu yidhi uma khasasuu way khaas yeeleen alkitaaba bilkitaabi bay ku khaas yeeleen wa sunnatun halkan waan rafcinaynaayo wa sunnatun sunnihiina tukhasasu waa la khaas yeelayaa bisunnatin sunna lagu khaas yeeli wakhasasuu way khaas yeeleenoo alkitaaba kitaabkii markaa kitaabku waa caamkii maanta bisunnati sunni ayay kuba khaas yeeleenoo ujeedadu waxaa kaloo iyadna bannaan aayad qur-aana in xadiid khaas yeelo wa cagsahu istacmil ay way markaas in mafcuulkii cagsa in istacmiloo soo horeeyey weeye wasac khitaabkuna waa cid kastoo dee kitaabkan haysata ama lala hadlayo dee imika halkan waxaan cilmigan uba jeedee wastacmir adigu shaksi yahow waa likulli man yataata minhu lkhitaab oo umuurahan ku tacalluqsan wastacmil waxaad isticmaashaa cagsaw kan laga hore ee shadriga hore kuugu sugan cagsigii oo muxuu ahaa kaa hore dee takhsiisul kitaabi bisunnati buu ahaa soo maaha imika halkan maxaad odhan waa takhsiisu sunnati bilkitaabi taas baa cagsigu noqonaya wastacmil isticmaal cagsahu yakun waa jawaabtii dalabkaas ayaa dee imika ficilkan inoo jasminaya ficlanna shardi muqadara ayuunbaaba jasmiya marka muxuu noqon yakun wuxuu noqon isticmaalkaagaasi sawaaban oo dee waa shay bannaanoo wax caadi oo culimmadu ay sheegeen baad ku socotay markaaad kuba tagtee wax qalada lamaad iman sawaab buu noqon wadikru qur-aankii makhsuusun mid lagu khaas yeelaya weeye bilijmaaci ijmaacii baa lagu khaas yeelayaa kamaa qad khusa oo iyadna waxaa bannaan ijmaacii in lagu khaas yeelo qur-aankii bal xadiid qur-aankii haddii lagu khaas yeelayna xadiidka waa lagu khaas yeelayaa horena mithaal baynu u soo aragnay ay dee bal maalan ah xaddan qadafka ama addoonka oo kale ama dee xaddii addoonka oo kale ayaa addoonta ilaahay baa subxaana wa tacaala yidhi facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab oo kale de adoonkiina waxaa filaya khilaaf inaanu jirin inuu la xukumyay kole khilaafka daauud iyo halkan ama ictibaarin oo kale dee ijmaac bay noqotay ama baltaasna qiyaaskana kole waa miaal sooba geli kara laakiin waxaan leenahay un ijmaacu sia inoo dambaysaba mustanad buu leeyahay wuxuu ictimaadsanayo nas baa jira ama daliilun baa jira keenay inay dadkii ama culimadii mujtahidiintayd ayba xukumkan kuba ijmaacaan kaa naftiisa weeye ka wax khaas yeelay ee maaha ijmaaca naftiisa ijmaac de mar dambabu imanayaa ee mar hormem kamaa qad khusa bilqiyaasi kamaa qad khusa kamaasiyo qad khusa lagu khaas yeelay bilqiyaasi oo macnuhu waxa weeyaan intan in siyaadada qiyaaskoo kale iyo ama adigu meela qaarkood ijmaac ijmaaca naftiisu kitaabkii hore inooguma sugnaan laakiin qiyaasku inooguba sugnaa oo wuxuu leeyahayba kamaa qad khusa ay macnaa kamaa khasasuu sa ay ugu khaas yeeleen alijmaaca ijmaacii bidikri ama meede adikra oo qur-aankii ah bilijmaaci ijmaacay ugu khaas yeeleen ayaa qad khusa loo khaas yeelayoo bilqiyaasi qiyaas loogu khaas yeelay kullun mid kastoo minhumaa kitaabkii iyo sunnihii kamida damiirkana labadaasaan u celinaan idhe laakiin ijmaacan inoogu dhowaayiyo damiirku qeyb ka midno ama meelaha uu noqonayo ka mid maaha oo macnaa kamaa khasasuu markaa adikra oo waa qur-aankii bilijmaaci si ay uguba khaas yeeleen taasba ay u jirto ayaa qad khusa loo khaas yeelay bilqiyaasi qiyaas loogu khaas yeelay kullun mid kastoo minhumaa qur-aankii iyo xadiidkii ka mid ah wallah subxana wa tacaala alam bismi llah alxamdu lilah tana wala salaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allah alay